guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa tababar magaalada guraceel ugu furay shaqaalaha ku meel gaarka ah ee guraceel ka shaqayn doona waxaa tababarkan lagu sii doonaa casharo ku saabsan habka diiwaangelinta dadweynaha ilaalinta xogaha iyo sharciga doorashooyinka cismaan geelle oo hoggaan u ah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan qaybta guraceel oo dahafuray tababarkan ayaa ka waramaya ahmiyadiisa waxaan rabnaa inaan daafurno barnaamijkii traininka waxaa laidin soo xulay in aad mataqaanaa ka qayb qaadataan barnaamijka v r-ka ama mataqaanaa diiwaangelinta dadweynaha waxaa laydinka soo xulay bulsho ballaaran markii laydin soo xulayana waxaa laydiina arkay inaad tihiin dadka ugu wanaagsan ee ka qayb qaadan kara shaqadan shaqadanna shaqo aada u kulol weeye oo waqti badan u baahan iyo xirfad iyo mataqaanaa kalsooni qof kastoo meeshaan kamida waxaa la rabaa inuu u dhigmo boqol qofood waxaa la doonayaa inuu noqdo qof dadka maskaxdooda wax ka bedeli kara qof jidka mara inaad kasoo leexiso aad keeni karto goobta halkana asagoo raalli aad ku diiwaangelin karto waxaa la rabaa inaad dadka guryahooda ugu tegi karto ood dhihi karto waxaan rabnaa inaan idin diiwaangelino goob kastood is leedahay waxa waaye dad baa ku sugan oo diiwaangelintaasi mataqaana aan isi soo gaarin oo magaalada kamida ama magaalada geesaheeda ama meel oo u baahan mataqaana in loo adeego waa inaad mataqaana ka shaqayso waa inaad bulshada dhex gasho bulshadana mataqaana ay ku arkaan qof wanaagsan oo ay mataqaana waxa uu ka shaqaynayo ay ku kalsooni ku qabaan oo iska diiwaangelinta ay mataqaana ku kalsoon yihiin waxaa laydinka doonayaa inaad noqotaan dhallinyaro firfircoon oo magaalada ay mataqaana ka shaqaynayaan magac iyo sharaf ku leh taa ayaa laydinka doonayaa waxaana qaadan doontaan casharo badan oo sida kuwa sharciyada kuwa mataqaana xogta ilaalinteeda iyo dhammaan waxay la xiriira mataqaana nidaamka mataqaana diiwaangelinta la xiriiro waxaa laydinka doonaya inaad noqotaan dadka noocaas ah sidaas ayaana laydin soo xulay waxaa idinla jooga tababarayaal aada xirfadooda u sarrayso oo mas-uuliyiin ah oo idin bari doona waxaa u baahan tihiin wax badan ka faa'idi doontaan waxaa laydinka doonaya inaad roolka mataqaana ay dejiyaan iyo qorshaha ay u dejiyaan meeshaas inaad raacdaan anigana waxaan mataqaana rabaa waxaan doonayaa inaan arrintaasi aan kala qayb qaato oo datinimadiida aan ku biiriyo aragtidiiaan ku beeriyo waana hab inta aan idiin sheega weeye si kastaba guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa wado dardargelinta howlaha doorashooyinka iyadoo tababaro la siinayo shaqaalaha ka howlgeli doona degmooyinka dalka